إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar nafurnimaha waxay la beegsatay ciidamo saraakiil ahaan loogu aruurinayay xero turkugu ku leeyihiin magaalada muqdisho askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dagaal toos ah iyo duqayn ayaa waxaa lagu qaaday ciidamada ugandha ee heesta degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose hoggaanka sare ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka tacsiyey dilkii faransiisku uu maalig u geystay sheekh abuu muscab cabdulwaduud hogaamiyihii mujaahidiinta makhrijul islaam dadka ku dhaqan wilaayada jubbooyinka ayaa dareen cerale waxay ka muujiyeen kubsi askarta dowladda federaalka shabeellaha dhexe ugu geysteen haween safar ahaa hoggaanka sare ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka tacsiyey dilkii faransiisku uu maalig u geystay sheekh abuu muscab cabdulwaduud hogaamiyihii mujaahidiinta makhrijul islaam sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka warramay kufsi wadareedkii ciidamada dowladda federaalka kula kaceen haween saarnaa gaadiid safar ah oo marayay gobolka shabeellaha dhexe wiil dhallinyaro ah oo caanka ah degmada saakow iyo deegaanada u dhow ayaa kasab waxa uu ku helaa ducooyinka dadka uu mariyo warka sidoo kale waxaa ka mid ah xubinta ganacsiga dibaddana xuutiyiinta ku sugan dalka yeman ayaa weerar gantaale loo adeegsaday oo ku qaaday bartamaha dalka sacuudiga inta waa qodobadii warku waa wanaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar nafurnimaha waxay la beegsatay ciidamo saraakiil ahaan loogu aruurinayay xero turkudi ku leeyihiin magaalada muqdisho cabdifataax maxamed qaasim ayaa la socday oo ka warramaya cabdulaahi ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar nafurnimo ah la beegsatay ciidamo badan oo soomaali ah oo ka tirsan dowladda federaalka ah islamarkaana loo tababarayay layli sarkaal kuwaas oo fayl ku jiray si ay u galaan xerada turkida ee magaalada muqdisho ciidamadan ayaa mar qura waxaa lala beegsaday qarax weyn oo meelo badan laga maqlay islamarkaana sababay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac goobta ayaa waxaa weerarka kadib isku gadaamay ciidamo badan waxaana warbaahinta loo diiday inay sawiro ka qaataan saraakiisha dowladda federaalka ah ee madaxtooyada ayaa labaatan daqiiqo kadib dhacdada bilaabay inay saxaafadda caburiyaan islamarkaana ay ku qasbaan inaysan sheegin wixii ay arkeen ama ay ogaadeen taa beddelkeedana ay sheegaan wararka ay dowladdu ku dhawaaqdo oo keliya gaadiid badan oo nooca gurmadka degdega ah ayaa gaaray halka ay camaliyadda ama weerarka nafurnimada ah uu ka dhacay si ay u qaadaan dhaawacyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankeeda waxay si horudhaca u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana xusid mudan in bishii abriil ee sanadkii laba kun iyo toddoba-iyo tobankii weerar nafurnimo ah ay mujaahidiintu ku qaadeen xerada warshadii nacnaca oo uu turkigu ku tababaro ciidamada iyo saraakiisha dowladda federaalka ah waxaana weerarkaasi ku baxay ugu yaraan shan iyo labaatan u badan saraakiil militari iyo tababarayaal ciidan kuwaasoo ay ugu caansanaayeen gaashaanla sare bedri sheekh aadan madaxii tababarada ee xerada corneyl cabdiyare sarkaal ka tir militariga gaashaanle sare abukar dheere sarkaal ka mid ahaa isna ciidanka militariga corneyl macalim cabdikariim tababaro ciidan xasan gacma dheere gaashaanle dhexe oo ka mid ahaa ciidanka militariga gaashaanle dhexe macalim cumar tababaro ciidan corneyl dhiblaawe oo ka tirsanaa militariga gaashaanle sare carab oo isna ka mid ahaa ciidankaasi militariga sarkaal kale oo magaciisa lagu soo koobay qaamqaam iyo kuwo kale marka weerarkan weyn ee maanta ka dhacay xeradaasi turkida oo ku taalla waddada aada jasiire ayaa waxa uu ku soo hagaagayaa iyada oo si weyn loo xusuusanayo dhacdadaasi laba kun iyo toddoba iyo tobankii wixii faahfaahin ah ee kasoo baxana dhegeystayaasha dib ayaan kala socodsiin doonaa insha allah askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose hashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya
askari ka tirsan sirdoonka ciidamada dowladda federaalka ah ayaa xalay lagu toogtay gudaha magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgalkan askariga lagu dilay ciidamada dowladda federaalka ayaa markaa kadib meydka askariga goobta ka qaatay daliil ka qorshaysan ee lagu ugaarsanayo askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sii kordhaya kuwaas oo ay geysanayaan rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab muqdisho oo ay afgooye daris yihiin ayaa ah halka ugu badan ee ay dilalku ka dhacaan iyadoo askarta qaar marka la dilo kadib hubka ay wataan laga qaato walaaca ugu badan ee haysta ciidamada la weeraro ayaa ah in aysan dadka ka oqoonin kuwa beegsanaya dagaal toos ah iyo duqeyn ayaa waxaa lagu qaaday ciidamada ugandha ee haysta degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku eegayo waryaheena sakariya cumar ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay galab iyo xalay silsilado weeraraha ku qaaday ciidamada ugandha ee haysta degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya janaale ayaa ku waramaya in shalay gelinkii dambe weerar madaafiic ah lagu qaaday saldhigga ciidamada ugandha hugunka madaafiicda ayaa si aad ah looga maqlayay magaalada waxaana dhammaantood madaafiicda ay ku hoobteen bartilmaameedkii loo asteeyey waxaana mararka qaarkood la arkayay qiiq iyo uuro madow oo hawada isku shareeray sida ilwareedyo ay inoo xaqiijiyeen sidoo kale xalay ayaa waxaa isla xeradan lagu qaaday dagaal toos ah kaas oo in muddo ah socday ilaa iyo hadda ma aanan helin xog rasmi ah oo ku aadan inta uu la egyahay khasaaraha dagaalka ku gaaray ciidamada ugandha maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii laba jibaarmay weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye ee haysta janaale iyo kuwa dowladda federaalka ee halkaa ku wehlinaya dadka ku dhaqan walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa dareen carale waxay ka muujiyeen kufsi askarta dowladda federaalka gobolka shabeellaha dhexe ugu geysatay haween safar ahaa maxamed muude axmed ayaa inoo faahfaahinaya falalkii kufsiga ahaa ee habeen hore ka dhacay meel u dhow degmada cadale ee shabeellada dhexe kufsiga oo ay ciidamada dowladda federaalka u geysteen haweenay safar ahaa ayaa dhaliyey dhibaatooyin caafimaad waxaana ugu darnaa gabaryar oo afar iyo toban jir ah haddaba dadkii arrintani dareenkooda ka dhiibtay waxaa ugu horeeyey malaaq biyey malaaq axmed bismillaahi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ka hore magaagay meel erey malaaq biyey malaaq axmed waa adduunka horta waa layaablow waa mucjiso shayddaan qof kuwa ba'ey walwalba suubiye tagna koowma e ee kufsigan walgeeka ishalay bilaawam e qulooyinkan riddada ah intii kooyan basila injari walaa sababaawanama nkawacana ee caqiida la'aan qofka haddii caqiida leey oo alwalaa warbalaa uusa qaadado ee masuubii fadna inuusa gebar oo islaam ee kufsado waa kollaytaba walaa ansheeni waa caqiida la'aanta waay waa dhaqan oo geedka xayawaanka hataa anka dhaqamaana labaatan qof qof kubilaan eeran iska seedaw macnaha xayawaanka basaas unweelana magacay hortaa xuseen waaye kuwaas waa dulli ilaahay subxaana watacaala ummaddan ilaahay uu ka kor qaado aan rajaynayno haddee waan ognahay oo dad haddii ilaahay kuu ron yahay ilaahay xadhiggiisa gooyey waay dadku haddii ilaahay xadhiggiisa gooyaanna waxaas iyo wax ka daran ayaa ka soo baxaya laakiin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta maalin walba ilaahay waxbuu tusaalaynayaa inay arkaan kuwaasoo kale damiir xumayaalka ah oo dhaqan xumayaalka ah oo wax ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday oo shareecada ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ku soo dejiyey in aan loo dhowaaninba ilan sheekha zinada ah shareecadeennu waxay naga reebtay walaa taqrabu zina haba u dhowaaninaa layidhi innahu kaana faaxisha wasaa'a sabiil waa fixshi wadda la maranayada u xun marka labaatan qof inay gabar yar oo miskiin ah musaafir ah ummadda wax la tusayaa ummaddu marka inay aragto waxaasoo kale dulligaas ooy la dagaalamaan kii masaar kula dagaalami karo iyo kii tooray kula dagaalami karo iyo kii kuwaa sidii lagu dili karo in lagula dagaalamo insha allahu tacaala ummadduna ay ku baraarugaan oo ay arkaan ciidamada dowladda federaalka ayaa bishiiba mar ama laba goor kufsi u geysta haweenka siiba kuwa masaafurka ah waxaana la isweydiin karaa bal wixii dhici lahaa haddii ay qabsan lahaayeen dalka oo dhan hogaanka sare ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka tacsiyey dilkii faransiisku uu maalig u geystay sheekh abuu muscab cabdulwaduud hogaamiyihii mujaahidiinta maqhribul islaam maxamed cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si xeeldheer waxay uga tacsiyeeyeen istishhaadka sheekh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam kaasoo dhowaan faransiisku ku dileen waqooyiga dalka maali bayaankan oo ku qoran luuqadda carabiga kana kooban shan beej ayaa furfurasho iyo hordhac kadib lagu yidhi quluub raalli ku ah qadarta allah iyo carabiyadda ima xuskiisa ayaan ku sabarsiinaynaa nafteenna ugana tacsiyeynaynaa ummadda muslimka ah iyo hormuudkeeda mujaahidiinta ah oo uu ugu horeeyo shiikheenna iyo amiirkeenna eeman addawaahiri xafidahullah istishaadka caalim ka mid ah aclaamta islaamka iyo iftiinkiisa kaas oo ah buurta adag iyo hogaamiyaha rugcadaaga ah ahna sheekha mujaahidka ah ee abi muscab cabdilwaduud raximahullah ayaa lagu yidhi bayaanka tacsida ah ee kasoo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kelimaadku way diidayaan wayna ka caajisayaan inay u baroor diiqaan buurtaas taagan iyo halyeygaas geesiga ah weysmadiisa waa weysmo geeridiisuna waa mid culus ishuna way la ilmaynaysaa qalbiguna wuu murugoonayaa mana odhanayno wax rabbigeena raalligeliya mooye weysmadaadana abuu muscabow waan ka murugsannahay ayuu sii raaciyey bayaankan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka tacsida ah wuxuu soo hadal qaaday siirada sheekh abuu muscab cabdilwaduud oo lagu tilmaamay inuu ahaa nin leh sifaad wanaagsan u naxariista muslimiinta hadalkiisuna yaryahay howshiisuna badan tahay sheekh abi muscab cabdilwaduud allaha u naxariistee wuxuu ahaa haraaga salafkii hore iyo kuwii haray kuwa ugu kheyrka badnaa naxsabuhu kadalika wallaahu xasiibuhu wuxuu annaga iyo ummadda muslimka ahba u dhigay tusaale sarreeya oo ku aadan sabarka adkaysiga nafhurka iyo in lagu ribaado masiirada jihaadka ay ka buuxda nafhur iyo guulo ballaaran saaxada maqhribul islaam intii ay ku jirtay imaaradiisa waxay uga markhaati kacaysaa barakada midnimada iyo midaynta kelimadda heer ay gaartay in holaca jihaadka uu sii wada qabsaday daafaha maqhribul islaam raayada towxiidkana waxaa laga taagay saxaraha weyn iyo saaxilka allana wuu doortay sheekh abuu muscab kadib markii uu mideeyey safka seeftana galka ka saaray camaliyaadka barakaysan uu isagu fuliyanayay israacraaceen wuxuuna dhabtii sidaas ku noqday mid kheyrka fura shartana xidha rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka waxaa ka mid ah kuwo kheyrka furayaal u ah shartana xidha waxaana dadka ka mid ah kuwo furayaal u ah sharta islamarkaana xidha khayrka laanjanna waxay u sugnaatay qofkii uu alle gacmihiisa ka dhigo furayaasha khayrka halaagana wuxuu u sugnaaday qofkii uu alle gacmihiisa ka dhigo furayaasha sharta waxaa wariyey ibnu maajah ayaa lagu yidhi bayaanka mar la tilmaamayay sifaadka sheekh abuu muscab cabdilwaduud inkastoo ay qaraar tahay weysmada dadka la jecel yahay oo uu ku jiro amiirkan barakaysan naftuna walaac ku beerto haddana waa bishaaro weyn in magaca sheekh abuu muscab cabdilwaduud uu ku biiro diiwaanka shuhadada loona geliyo taajka dadka sharafta leh ee geedka islaamka ku waraabiyey dhiigooda daahirka ah sarxiga khilaafada la sugayana ku taagay jasadkooda dulmidiidka ah ma hilmaamayno jiilasha soo socdana ma hilmaami doonaan nafhurkii hiilintii iyo ballan oofintii uu sameeyey sheekh abuu muscab halyeeyada maqhribul islaamna waxaa sharaf iyo faan ugu filan in shiiqa lagu qoray diiwaanka taariikhda isagoo gelaya liiska faatixiinta muraabidiinta ahaa oo ay ka mid yihiin muusa binu nusayr daariq bin ziyaad yuusuf bin tashfiin iyo keyrkooda oo ka mid ah halyeeyada maqhribul islaam iyo libaaxyada atlantica haddii jasadka shiikheenna lagu rogo ciidda xusuustiisa ayaa baaqi ahaan doonta intaba ay jirto dacwadiisa ruuxdiisuna way noolaan doontaa intaba ay nooshahay caqiidadiisa ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fariinta aan u dirayno faransada saliibiyadda ah waxay tahay ha u malaynin in dilka shiikha aada uga raaxaysan doonto halaaga iyo waxa idin dhibgeliya taasi ma dhici doonto shiikhu wuxuu ka tegay libaaxyo adadag iyo mujaahidiin halyeeyo ah kuwaas oo waqtiyo dhaadheer beegsan doona faransiiska wayna sii wadi doonaan raggaas masiirada shiikha iyo jihaadkiisa ilaa ay shareecadu xukunka qabato shirkiguna baaba'o diinka oo idilna uu allaah keligii u ahaado ayaa lagu yidhi bayaanka waxaan halkan tacsideenna barax tiran uga diraynaa walaalaha mujaahidiinta ee jooga maqhribul islaam iyo ehelada sheekh abuu muscab iyo walaalihiisa dhammaantooda allaha u naxariistee waxaan allahu weydiinaynaa inuu ku ilhaamiyo sabar iyo waxa ay musiibadooda ku hilmaamaan kana ajir siiyo musiibadooda uguna bedelo wax ka khayr badan waxaan sidoo kale mujaahidiinta maqhribul islaam ku boorinaynaa inay sugnaadaan adkaystaan kana argoostaan saliibiyiinta xaasidiinta ah muslimiintu kagama baran reer maqribul islaam intii ay taariikhdu jirtay waxaan ka ahayn adadaygii in lagu darnaado gaalada ee labalaaba camaliyaadkiina darandooriya weeraradiinna waxaan idinkaga digaynaa wahniga allah wuxuu yidhi ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
qaybaha dambe ee bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta al-shabaab loogana tacsiyeeyey istiishaadka sheekh abi muscab cabdilwaduud waxaa lagu darayaa dardaaranno dhaxalgal ah oo si gaar ah ugu socda mujaahidiinta maqribul islaam ugu dambeyntii waxaan walaalaheenna iyo kuwa aan jecelnahay ee madaxyada inoo saaran ee jooga maqribul islaam kula dardaarmaynaa inay qabsadaan kitaabka allah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam islamarkaana ilaashadaan midnimadooda iyo iskuduubnidooda wallaahi midnimadu waa masdarka awooddiina iyo cisigiina waxaana ku jira raxmad barako iyo guul ee noqda sida uu allah jecel yahay raalligana uu ka yahay إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
ibnu taymiya allaha u naxariistee wuxuu yidhi dadku haddii ay dhacdo inay ka tagaan qaar ka mida wuxuu alla amray waxaa dhexdooda ka dhaca cadaawad iyo colaad dadkuna haddii ay kala tagaan way fasahaadayaan wayna halaagsamayaan haddii ay kulmaan oo ay midoobaanna way hagaagayaan taladana iyaga ayaa qabanaya wadajirku waa raxmad kala taguna waa cadaab sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa ka warramay kufsi wadareedkii ciidamada dowladda federaalka kula kaceen haween saarnaa gaadiid safar ah oo marayay gobolka shabeellaha dhexe maxamed ciise ayaa inoo haya faahfaahinta warkan gaashaanla dhexe abuukar cabdulaahi isxaaq oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalka oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay falalkii kufsiga ahaa ee ay ciidamada dowladda federaalka ka geysteen meel u dhow degmada cadanle ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda federaalka ayaa habeen ka hor dhabaha u galay gaadiid safar ahaa oo ka soo baxay galgaduud kuna sii jeeday xamar iyagoo kufsaday haween ay ka mid ahayd gabar yar oo afar iyo toban jir ah gaashaanla dhexe abuukar ayaa marka hore muujiyey in ciidamada dowladda federaalka agtooda uu kufsigu dabiici ka yahay islamarkaana aanay xishood lahayn isagoo tusaale u soo qaatay gabar ay hadda ka hor yaqbir weyne ku kufsadeen iyadoo uu aabbaheed arkayo wallaahi ninyaw hadda ka hor waxaa dhacday bir weynaa waxaa dhacday ninbaa wuxuu kufsaday gabar aabbaheed la socda magarad gabar baa muxuu ahay aabbaheed oo la socda kufsaday nin oo ciidan ah hadda ka hor bir weyna ku kufsaday qaladkaasna uu galay ninkaas gabar aabbaheed ku hor dilay oo ku hor kufsaday beriya aabbaheedna ku hor kufsaday intaasi kadib wuxuu ka hadlay dhacdadii nawaaxiga cadalle wallaahi waaqaxmo waay taas soomaalinimo ma ahan ninka gabar afar iyo toban jir kufsaday haddana labaatan iyo kow qofood muxuu siyo daba maray taas waxaan umalaynaa soomaalida dhiigeeda adiga kayrida kayri qofka soomaaliya oo muxuu ahay soomaali ah wadaninimada ka maqan iyo dadnimada ka maqan soomaalinimada ka maqan wuxuu sheegay in ciidanka dowladdu isticmaalaan muqaadaraadka taasna ay ugu wacan tahay kufsiga iyo dilka niya horta magaalada waxaa kusoo batay magaalada waxaa kusoo batay wax darooga ah oo bahal lacaba iyo biyo kulul iyo wax waxaan aqoonina magaalada kusoo batayo jiirigaana iyo wax muxuu ahay habeennimada marmarka qaarkood waxaan telefishinada ka fiirsadaa niman ama facebooka ka arkaa niman lasoo qabtay oo labaatan mil iyo soddon mil gaaraayo oo jiirigaana oo muxuu ahay calab ku khasay oo la soo xirxiray wax saasaan arkay marka dadka marka waxaan yani wax sanka la marsadan waa la sheegayey heshiis waa la sheegayey marka waxaa ugu wacan wax on noocaasa ugu wacan taasna muxuu ahay waa maqlay barnaamijka horta taas inay ugu wacan tahan umalaynaya ma garad wax badan oo jidka dhacdhacayan waa arki ma garad intaasi kadib waxaan weydiinay adigu ma cuntaa muqaadaraadka aniga sigaar xataa ma cabi soo cuni jiray laakin waxaas waa ma cabi sigaarna ma cabi jaadna ma cuni maalmihii lasoo dhaafay waxaa aad u batay tacdiyaadka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka waxaana marka kufsiga laga yimaado ay dilal badan ka geysteen magaalada muqdisho wiil dhallinyar ah oo caanka ah degmada saako iyo deegaanada u dhow ayaa kasab ku hela ducooyinka uu dadka u mariyo maxamed cali aadan ayaa inoo faahfaahinaya laba naag baare ilaaha ku siiyaa baayar iyo baaweyn ilaaha ku siiyaa wiil iyo gabar markay ku dhalan waa wiil shan iyo toban jir ah oo ku nool tuulo hoos tagta degmada saakow wax ma barto mana jiraan shaqooyin kale oo uu qabto balse wuxuu garanayaa ducooyin uu u adeegsado afka soomaaliga oo ay jecel yihiin dadka garanaya waxaan kula kulannay goob lagu qaxweeyo oo ku taalla saakow xasan maxamed waraawo larabaali dhaha toban iyo shan sano waxaan deganyaha kaxarow saako u dhowdaa dadka dhankaata meesha bay kasoo adeegtaan xasan wuxuu caan ku yahay in qofkii wax siiyo uu u mariyo duco qurux badan isagoo weliba samaystay duco guud iyo laba duco oo u kala gaar ah ragga iyo dumarka ducada guud ee uu ragga ugu talagalay ayaa waxay u dhacaysaa sida soo socota maal badan oo barakaysan ilaah ku siiyaa janno farduusa ilaah kaa waraabiyaa soonkii salaada ilaah kugu hanuuniyaa gaalada cudur dhan bixinan iyo wax muslimkan qaba iyo suurgudoon iyo masiibi ilaah ku ridaa ilaahay ceeb kaa asturaa fatax kheyr qaba ilaah kuu furaa afkileebliya cayubanaas ilaah kaa qabo cuntada ilaah kuu fur soonkii salaada ilaah kugu hanuuni ilaah janno farduusa kugu bishaaree ijaabo kheyr qabta ilaah ku sii ceeb ilaah kaa astur ilaah taladaada aqbal ka dhig ilaah soonkii salaada kugu hanuuni gaaladan wax maslanka an qaban ilaaha ku ridaa cudur unbixinan ay masiibii suurgadoon ilaaha ku rid ilaah qoorbaale ka fuji dhuq ilaahu ka sii hala ilaahu ka reeban ilaahu burbure ilaahu iga aqbal ilaahu iga ijaab sidoo kale qofkii uu aada ugu farxo sadaqadiisa wuxuu u mariyaa ducadan gaarka ah laba naag baare ilaaha ku siiyaa baayar iyo baaweyn ilaaha ku siiyaa wiil iyo gabar markay ku dhalan foosha ilaaha u fudusaay dhib ilaaha u keenan cunuga naasnuugaisu degdeg ilaaha ku weynay baasto cun ilaaha gaarsii qofkii dumar ah ee wax siisaahi wuxuu ugu duceeyaa nin deg deg ee baaree baawur qab ilaahu siiyaa ciyaal badan oo barakaysan baaree u adeegan ilaahu siiya ceeb ilaahu ka astur afka lebliya cayubanaas ilaahu ka qabo markii bari galaysa nabad ilaahu ku barisiya hergab iyo qandhiila agteed ma keeradagnaakaan oo tirgale xasan markii hore wuxuu ahaa nin lagu maadaysto laakiin wuxuu iska dhaafay kadib markii la baray waxyaabo badan oo aasaaska diinta ka mid ah heesta iska dhaafi alamtari walcadiyad iyo zulzulad laga akhrin bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani raxiim bule islaamu alaa khamsat shahaadad laa ilaaha ila allahu wa anna maxameda rasuulullahu wa aqaami salaad wa eyti usakaati wasaw rabalaan waxjilbeyd minista dhaca ilaahi sabiilan dhulka wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan jubbooyinka waxaa aada ugu yar dadka danyarta ah ee bulshada wax ku weydiista fagaarayaasha ama guryaha hortooda istaaga waxaana ugu wacan isku tiirsanaanta bulshada oo wanaagsan iyo maamulka islaamiga ah oo daryeela danyarta iminkana kusoo dhawaada xubinta ganacsiga waa kan maxamed ciise
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaad ku maqli doontaan qiimaha raashinka dalka qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada ku yaala jubbooyinka galleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeedana waxaa la iibinayaa lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan egna koombadeedii waxay ahayd laba iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa siddeed iyo toban kun loorkeediina waa milyan laba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan egna waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka litarkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecana dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayey lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan lix boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol iyo sagaashan kun oo shilinka soomaaliga ah halkaa ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
halka dhegaystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan xuutiyiinta ku sugan dalka yeman ayaa waxa ay weerar gantaale loo adeegsaday ku qaadeen bartamaha dalka sacuudiga xuutiyiintu waxay ku dhawaaqeen in bartilmaameed ay ka dhigteen xero militari oo ku taala magaalada riyaada taas oo qayb ka ah wax ay ku tilmaameen howlgallada ballaaran ee ka socda sacuudiga afhayeenka xuutiyiinta yaxya sare ayaa waraysi uu siiyey telefishinka dalkaasi maanta oo talaada ah waxa uu ku sheegay inay bartilmaameedsadeen wasaaradda difaaca ee sacuudiga xarunta sirdoonka milatariga saldhigga ciidamada cirka saldhigga boqortooyada sacuudiga ee riyaad iyo goobaha milatariga ee jisan iyo najraan oo ku yaala koonfurta dalkaas wuxuu ku hanjabay inay qaadayaan howlgallo dheeri ah oo ka dhan ah bartilmaameedka sacuudiga ilaa iyo inta ay ka qaadayaan go'doominta ay kala kulmayaan wakaaladaha wararka qaarkood ayaa soo xigtay goobjooga ku sugan magaalada riyaada oo maqlayay laba qarax islamarkaasina arkayay qiiq cirka isku shareeray dhanka kalena maamulka eela sacuud waxay sheegeen inay ka hortageen gantaalaha kaga yimid kooxda xuutiyiinta warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa inaga inta